munaasabadan oo ahayd mid lagu heshiisiinayey saddex ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee soomaaliyeed islamarkaana dega degmada luuq ee gobolka gado oo waayihii u dambeeyey ee ka dhex aloosneed diriir sokeeye oo uu dhiig ku daatay ayaa ka qabsoontay mid ka mid ah deegaanada gobolka gado ee koonfurta soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee gado oo ku guulaysatay in ay nabadayso qabaa'ilkani ay xurgufta kala gaartay dhanka kalena ay nabadgelyo ku soo dabaasho degmada luuq iyo hareeraheeda ayaa soo agaasintay kulankan oo ahaa mid lagu heshiisiinayey saddex beelood oo kale ah beesha gaashiireedle beesha gawaaweyn iyo beesha macalin weyne oo dhammaantood wada dega degmada luuq ee gobolka gado kulankan oo ahaa mid daaran arrimo muhiim ah oo taabanaya masiirka saddexdan beelood ee aan soo sheegnay ayaa waxaa ku lifaaqnaa dowro sharci ah oo looga faa'iideynayey marti sharafta iyo odayaasha dhaqanka ee kala matalayay beelaha islamarkaana u yimaaday in ay qabaa'ilkooda u qaadaan nabadgelyo ay kula noolaadaan walaalahooda qodobadii ugu horreeyey ee ka soo baxay madashan daaran nabadaynta ayaa waxaa ka mid ah xabadjoojin lakala dhex dhigay saddexda qabiil ee odwadaagga ah qabaa'ilkan saddexda ah ayaa waxa ay madashani ka soo saareen bayaan wadajir ah oo qodobkani lagu faahfaahiyey wadahadalkaas oo ku saabsanaa sidii heshiis looga gaari lahaa dagaalada ka dhacay degmada luuq ee saddexda beelood ay ku dagaalameen macallaweyne reer xasan iyo gabaaweyne wadahadal socday saddexda maalmood kadib waxaa dhacday isku sabeen xer saddexda dhinac ay isku sabeen xereen waxaa soo saddexeeyey oo soo xigey in la dhisay guddi ay dhifteen saddexda beelood waxaa lagu baaqay xabad joojin waxaa ku xigay is-uurxarasho la isuurxarti waxaa la dhisay intaas kadib guddi baa dhisanay annaga guddigaas shaqadiisu waxa ay tahay sida tan kow inuu kala qaado ciidamada saddexda beelood ee meesha joogay in la kala qaado diiwaangelinta iyo tirakoobista shacabkii qoryaha qaatay ee ka qayb galeen meeshaas ayagii hubkooda in la helo oo aan diiwaan gelinin saddex dib u dejinta dadka barakacay ee ka barakacay deegaanka afar in ay go'aan ka gaaraan ka soo saara tacsiirta cidda jebisa xabad joojintan iyo go'aannadan intaas kadib guddigu wuxuu haystaa muddo toban maalmood ah oo uu ku soo afjaraya khilaafkaas kadibna uu dib ugula soo noqonayo walaayada islaamiga ah ee gobolka gado gaar ahaan degmadeeda luuq xarunta gulweyne hadda aan joogno madashan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo kala matalayay beelaha saddexda ah iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa ka hadlay ugaasyada saddexda beel ee kale ah beesha gaashireedle beesha gawaaweyn iyo beesha macalin weyne kuwaasi oo dhammaantood si wadajir ah u soo dhoweeyey nabadaynta la dhex dhigay intaasi ka gadaal waxaa goobta ka hadlay afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamiga ah ee gobolka gado nabadoon cusmaan xasan biixi hadal ma dhimano nin kastaba wuu hadlay culimo waa hadashay dhammaan waa u mahad celinaya raggii iga horreeyey oon isleeyahay maantayta waxay taabteen meel kasta oo u baahnay taabasho hadday diini tahay adilaha uu soo qaadanaya sheekh u horreeyey oo ku aadanaa munaasabadda aan maanta taagannahay iyo odayaashii dhammaan ka hadlay dhammaantood dadka ummadda soomaaliyeeda halka joogta lagu heshiisiinayana maanta waxaa ka muuqato farxad aad u fara badan sida ay qaarkoodba sheegeen ayagoo tiro siddeetan jira inayna abid arag midaan oo kale dhammaantiin waa soo dhoweynayaa alxamdullah horsaad u ogtihiin gobolka waxaa ka jira gelin xagga diinta xagga isku xirka beelaha xagga maxay ahayday la dagaalanka cadowga intaba gobolka hore iyagu wuu ka socdaa guud ahaan dalkao dhan wuu ka socdaa gaar ahaan gobolka gado ma rabaan inaan heshiinno ma rabaan inaan midowno ma rabaan noqobo naloo dhiso ma rabaan waalaaya islaamiya inay maamusho ma rabaan inaan noolaanno ma rabaan inaan tabcanno ma rabaan inaan soo wax saaranno idinkaanaana iga markhaati ah isagoo dhan waa lala wareega wadankii waxaa lala wareegay maskaxiyan waa loola wareegay maaliyanna waa loola wareegay daliyanna waa loola wareega
waxaa munaasabadani uu heerkeeda sarreeyey soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka gado a-sheekh luqmaan abu anas isagoona dadkii goobjoogayaasha ahaa dhegaha oogu shubay kelimad xambaarsanayd waane iyo wacdi dhanka kalena bogaadinaysay nabadgelyada ka hana qaaday qabaa'ilkan muslimiinta ah ee ay colaadda hubaysan ka dhexaysay saddex qodob ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan dul istaago qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inaan laasimno waxa hadda iskweenare waxay uu tahay dardaaran dardaarankaasna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay annaga maanta taaganoo muslimiinta iyo ciddii naga horraysiyo tagtay intaba waxaa loo dardaarmay allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa adinka hadda jooga iyo dadkii idinka horreeyey waxaan idiin dardaarannay ilaah inaad ka cabsataan subxaanahu wa tacaala cabsidaas ayaa asal ah ayada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sababkeeda arsaqa dadka ku siiyaa ayada ayuu sababkeeda ilaahay cilmiga dadka ku baraa ayada ayuu ilaahay sababkeeda umuuraha dadka ugu sahlaa cabsidaas waan dadaarmaynaa qodobka labaadoo dadaarmaa waxay tahay nimiyow istiqaamo toosnaan haddii af soomaaliya la yidhahdane waa inaad toosnaanno oo maxaan ku toosnaanaynaa waxaannu sheegannay maanta markhaatina aan ka nahay wixii idin dhex maray inaad ka heshiiseen soo saas ma ahan in laga heshiiyey wixii xumaan ahaa ee xaqdi ahaa ee xasidnimo ahaa ee ummaddaa shaydaan oo wax kor tuuray in laga heshiiyey maxaana la ka rabaa marka istiqaamo waxa liiska raba waxay tahay inaad baadilkana ka leexato xaqana qaadato khareer ha noqdo heshiiskani ka hana qaaday qabaa'ilkan muslimiinta ah ee kale ah macalin weyne gaashiireedle iyo beesha gawaaweyn iyo nabadda ay dhex dhigtay wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ku soo aadaysa iyadoo waayihii dambe ee magaalada luuq ka taagnaayeen colaado sokeeye iyo diriir ka dhex aloosneed qabaa'ilka muslimiinta ah ee halkaasi wada dega wilaayada islaamiga ah ee gado ayaana ku dhawaaqday in ay demisay dabkii colaadeed ee ka holcaayay magaalada luuq iyo nawaaxigeeda